asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo ku saabsan maalinta caalamiga ka hortaga tubaakada oo sanad walba la xuso koob iyo soddonka mey barnaamijka waxaa idinla soo codsiin doona inta hawada ku jiro haddii allaha awoodala ogolaado anigoo ah xasan maxaa cabdulaahi maalinta caalamiga ka hortaga tubaakada waxaa la aasaasay sanadkii kunsagaalboqolsideetanitodobadii iyadoo who ay doonaysay in la xoojiyo dadaalada lagula dagaalamayo cudurada ay sababto tubaakadu sida kansarka xanuunada wadnaha iyo naafqabatin joogtaha ujeedada maalintan waa in la wacyigeliyo dadweynaha caalamka loo sheego halista tubaakada la dhiirigeliyo ka tagista tubaakada la taageero siyaasadaha xakamaynta tubaakada soomaaliya inkastoo ayna jirin tiro koob saxa haddana isticmaalka tubaakada ayaa sii kordhaya gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka ku nool magaalooyinka waxaa caadi noqotay in la arko dad sigaar ku iibinaya wadooyinka iyo meheradaha yaryar halista tubaakadu ku leedahay bulshada soomaaliyeed waxaa ka mid ah khatar caafimaad oo ay sababto tubaakadu kansar cudurrada sanbabada wadna xanuun iyo cudurro kale dhaqaale burbur dad badan ayaa maalintii lacaga ku lumiya sigaar halkay u isticmaali lahaayeen waxbarasho ama cunto saamaynta qoyska qofka caba sigaar wuxuu wax u dhimayaa caafimaadka xubnaha kale ee qoyskiisa gaar ahaan carruurta iyo haweenka uur kale tubaakadu waa sababta ugu weyn ee cudurrada neefta kansarka afka iyo dhuunta iyo wadna xanuunka waxaa muhiima in qof kasta uu fahmo in hal sigaar uu waxyeelo ku leeyahay jirkiisa ma jiro sigaar ammaan ah maalinta caalamiga ee kahortaga tubaakadu waa fursad aan dib uga eegno doorkeenna bulsho ahaan aan u midoowno sidii aan u dhisi lahayn jiil caafimaad qaba oo ka madax bannaan sigaar cabista ugu horreyn qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose oon waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay sababaha dhallinyarada soomaaliyeed u bilaabaan cabista sigaarka iyo sidoo kale doorka dhallinyarada kaga aadan ka wacyigelinta bulshada ee isticmaalka tubaakada kusoo dhawow raadiyo sanguni gaar ahaan barnaamij gaar ku saabsan maalinta caalamiga ka hortaga tubaakada magacaaga usdahan adaan ugu bilaaba waan ku dhowahay magacayga waxaa la yidhahdaa aadan axmed nuur waxaan ka mid ahay dhallinyarada dhoobley waad mahadsantihiin maxay yihiin sababaha dhallinyarada soomaaliyeed ee u bilaabaan sigaarka
waxyaalo badan bay u bilaabaan shaqa la-aanta oo kale qofku markuu bilaa shaq noqdo uu istreso wuxuu maarata ku sababaysaa inuu barto tubaakooyinka iyo waxyaalaha maanka dooriya marka shaqala-aanta kow ka ah waxaa laba ka ah qofka oo ku barbaara akhlaaq yari iyo maaragtay oo suuq joog ah oo maaragtay aanan mustaqbal lahayn oo waxba baranin oo maaragtay diiniyan aanan ka dhisnayn marka barbaarinta ubadkana way ku xidhan tahay oo qofka hadduuna barbaarin fiican helin inuu balwad barto way u dhibyar tahay marka si guud shaqala-aanta iyo barbaarinta ubadka ayay ku xidhan tahay sidee saaxiibo isu saameeyaan marka laga hadlayo cabista sigaarka niyaha waa fikir fiican oo oo maaragtay aada u muhiimsan saaxiibadu mar walba way maxaa la dhihi jiray istallaalaan labada qof ee saaxiibahaa hadduu qofii uu maaragtay balwad leeyahay ka kale uu yeelanayaa sababtoo ahaa maalinba maalin ka dambaysa waxuu yar tusayaa tusasayaa tijaabibaa qofkii la dhahayaa kabacdi isku mid bay noqonayaan waa iyada lagu leeyahay saaxiib wanaagsan raadso si maaragtay aad wax wanaagsan oga dayato oo iyadii maaragtay nebigu sal lla ly slam uu dhahay qofka maaragtay aada u dhowaato hadduu yahay qof maaragtay laba tusaalo soo qaatay qofka barfuunka wada iyo qofkan oo tumaalka ee maaragtay shaqada ku jira isagoona shaqada caayin haddana wuxuu dhahay qofkan tumaalka ah haddaad ag fadhiisato markuu wax waxaynayo uu wax buufinayo at least dharka kaa gubanayaba wuxuu buufinaya kan kale barfuunka wadana waad barfuunkaad ka urin xataa haddaad gadan weydo in aad carafta kusoo gaadho yaaba faa'iida ku ah marka mar walba qofka tubaakada isticmaala ama balwadda le hadduu qof aanan balwad lahayn oo saaxiib ka dhigto kan aan balwadda lahayn waa la soo gelin marka xiriir wanaagsan baa ka dhexeeya sababtoo ah waa balwadu waa waxyaalaha ugu yar ee maaragtay haddana si deg dega lagu qaadi karo marka waa xiriir fiican bay leeyihiin balwadda iyo saaxiibadu way isqaadsiiyaan weliba waxyaalaha ugu badan ee dadkeenna soomaaliyeed ay aada isugu daydaan waxaa ka mid a qof balwadle yaa halkii maaragtay balwadda isaga laga tirtir lahaa yaa isaga uu dadka balwadda barayaa maxay tahay doorka dhallinyarada ku yeelan karaan wacyigelinta balwadda noocyada kala duwan gaar ahaan tubaakadoo kale waxay ku yeelan karaan tubaakadu waxyaalaha ugu siriyoosan bay ka mid tahay sababtoo ah caafimaad ahaan xataa tubaakadu aad bay wax u yeelaysaa caafimaadka taa waxaa ku daliila kuwa soo saaraa kuwa soo qorayba iyadoo saas haddana qofkii dhallinyarta mustaqbalka ifayeelaha baa wuxuu samaynayaa isagoo arka tubaakadan inay xaaladiisa caafimaad darro u keenayso baa haddana uu ku indha adkaanayaa marka dhallinyar marka laleeyahay waa ubax ubaxu waxaa la rabaa inuu wax fiican uu ku barbaaro oo maaragtay mustaqbalkiisa aayaha dambe hadda qofka hadduu tubaaka isticmaal iskadaa mustaqbal u dhisee caafimaadkiisa baa halisgeliya xanuunada laga qaada waan ognahay kansar baa laga qaadaa xanuuno fara badan oo serious laga qaadaa oo waagii hore aana dalkeena ku badnayn marka dhallinyar ahaan doorkay ka qaadaneen waxaa weeyaan in ay bulshada ay u sheegaan tubaakadu inay wax yeelaysa caafimaadka sababto iyagaa waxbartay dhallinyartu waa dad waxbartay badanaa wayna garanayaan dhibaatada tubaakada ay leedahay shayga markuu isbaba uu leeyahay dhibaato qofka garanaya unbaa og dhibaatadiisa laakiin qofka hadduun garanaynin dhibaato inay leeyahay nin kale wuu iska isticmaalaya marka doorka ay ku leeyihiin waxaa weeyaan in ay bayaamiyaan ayna meelaha iyo xusaska sida haddoo kale maalin la xuso in mar walba la nooleeyo si loo xasuusiya dadka shayga marka lagu celceliyo lagu celceliyo dadku way maarata la qabsanayaan oo arrinkaas way marka dhalinyartu maadaama dad waxbartay yihiin iyaguna waa inay iska daayaan waa inay maarata dadkan ka wacyigeliyaan idinka ka dhalinyar ahaan wacyigelin ma u samaysaan oo ma kala hadashaan dadka tubaaka isticmaal dhibaatooyinka ay leedahay tubaakadu aa su-aal fiican weeyaan si guud aniga kula hadlayaa cid kalaba intaan la gaarin faamilkaya qayb ka mid a tubaakada isticmaala tubaakada marka lagu leeyahay way kala duwan tahay ama mid afka la gashada ha ahaato ama mid sigaar oo maarata lacaba ha ahaato marka ani faamilkaya qayb ka mid a way cabaan oo sigaarka cabaan weliba ha u bataan dee odayaali waxaas ha u bataan laakiin mar walban waan u sheegaa dhibaatada ay leedahay sababto ah qofku markuu cabo uu sigaar bulsho dhexdeed ku shido ama xaafad dhexdeed ku shido qofka ugu horreeya oo dhibaato u noqonayso waa dadka la degan sababtoo ah waxaanuu qaacan uu afka ka sii deynayo qofka sanka ka galo macnaha qofkaas xaalad macnaha asaga tu dareemayo tu ka daran buu marka dambe qofkani uu ku dhacaya sababtoo ah asagu qaaci uu tufayaa laakiin kan kale uu jiidayaa marka waan u sheegaa waxaan dhahaa waniyo tubaakada saas weeyaan caafimaadka waxyeelaysaa beerkay waxyeeli kansar bay sababi aad baa maaragtay aan ugu wacyigeliyaa bulshada kalena saasoo kale hadda dadkeena way soo fahmayaan oo markii wacyigelintii farabadatay warbaahintii ay sheegtay in maaragtay tubaakada waxyeelayso qolyaha caafimaadka ay sheegeen sida hore way dhaantaa waan dhihi karaa oo hadda zaa'id ma sii aha marka ka dhalinyar ahaan aad baan maaragtay aan uga wacyigeliyaa oo maaragtay qof tubaaka isticmaalay marka arko mar walba waan ka wacyigeliyaa si guudna maalinka tubaakada waa maalin xus ahaa oo maaragtay si khaasa loo noolaynayo maaragtay bulshada caafimaadkeeda shayga kuwa hadduu caafimaad ku saabsan yahay waa in mar walba maaragtay xus loo sameeyaa dadka lagu booriyaa inay ka fogaadaan waxyaalaha caafimaad darrada tubaakadoo kalena waxay ka mid tahay waxyaalaha aad daanjarka u ah ee maaragtay caafimaadka aad wax u yeelaysa kusoo dhowow raadiyo sanguuni gaar ahaan barnaamij gaara ku saabsan maalinta caalamiga ee ka hortaga tubaakada oo sanad walba maanta oo kale dunida laga xuso magacaaba saddexda noogu bilaabay waa mahadsanta walaal magaca saddexan waa muxiidiin saxne khaliif aadaad mahadsantaa reer sanguuni waa dhawaa bal waxaad naga warbixisaa maxaa ku sababa dhallinyarada soomaaliyeed in ay isticmaalaan ama maxaa sababa in dhallinyaradu ay isticmaalaan tubaakada wallahi dhallinyaradu inay isticmaalaan tubaakada ama ay yeeshaan balowd waxyaalo badan ayaa sababa waxyaalaha haddaan qaar ka mid a aan ka taataaban waxaa ka mid ah qofkuuna wax shaqaa heelin oo ma garatay qofku uu shaqa la-aan yahay xanuuno dhanka maskaxda oo qofka ku dhaca marka waxyaalahaasi waxyaalo kaloo badan ayaa sababa qofku inuu waxaa ka mid oo kale dhalinyaradu inaan isboota sameynin oo qofku una u yeesho balwada keliya ay noqoto inuu maanduuriyo isticmaalo inta badan dhalinyarada jiimka aada ama fuudboosha dheela balowdu way ku yartahay marka taas ayadana ka mid aha waxyaala u waaweynee sababa qofku inuu balowd u go-o in maalin gaar ah loo asteeyo maalinta tubaakada ama kahortaga tubaakada sida aragtaa wallahi waa arrin fiican oo mudan in la bogaadiyo sababto ah waa wacyigelin lagu wacyigelinayo dhalinyarada ama bulshada in laga hortago waxyaalaha maanduuriyawaxyaalaha maanduuriyadaha sida tubaakada iyo sigaarka marka arrintaas in maalin gaara loo qasteeyo waa arrin fiican waana ma garatay wax loo baahan yahay in laga wacyigeliyo bulshada inay ka hortagaan isticmaalka tubaakada iyo sigaarka maxay tahay doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan wacyigelinta tubaakada
waxay dhalinyarada ku yeelan karaan inay waaniyaan saaxiibadooda u dhow magaratay una sheegaan dhibaatada ay leedahay isticmaalka tubaakada hadday noqoto dhan caafimaad hadday noqoto dhan qoys iyo hadday noqoto dhan bulsho
dhanka kale doctor cabdiqani maxamuud sheekh oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha degmada dhoobley ayaa isna dhankiisa weydiinay waxay tahay tubaakadu marka loo ego dhanka sayniska iyo sidoo kale cudurrada ugu badan ee laga qaado isticmaalka tubaakada sanad walba maanta kule dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee ka hortaga tubaakada su-aasha ugu horreysan ku weydiina doctor waxay tahay waa maxay tubaakadu marka laga eego dhinaca sayniska tubaakada waxay soo gelaysaa maadooyinka loo yaqaano maanduuriyaasha waana dadka bulshada qaarkood waxay u isticmaalaan waana ka mid tahay waxyaalaha caafimaadka halista ku ah sideebuu jirka biniaadamka uga falceliyaa markuu qofku sigaarka cabo
sigaarka markuu cabo tubaaka ahaan markaan dhahno laba nooca loo kala qaybina mid waa qiicay leedahay midna waa qiic la-aan oo si midda furuurta hoosteeda la gashto kale tan oo furuurta kale la gashto qofka keligiisa saameyn ku yeelanaysa tan laaqiqiiqa yeelanayso qofka markaa asiga bulshada kula dhex jiro asaga iyo macal bulshadiiba way saameynaysaa maxay yihiin cudurada ugu badan ee tubaakada sababi kara haddii uu qofku isticmaalo
cudurada sababi kara way badan yihiin laakiin kuwa inta badan caanka u ah waxaa kamid ah kansarka oo kaleeto waa caan kuwa caanku kamid yahay waxaa kamid oo kale naqaska qofka inuu ku dhajiyo cudurada naqsada ku dhaco sababtaa inta badan waxyaalaha maadaama inhalation ay tahay oo qofka hawada uu ka qaadanayo samabada waxyaala ugu horeeya sameeya sina bronchitis inuu ku dhaco naqasku inuu ku dhago kaleeto sidoo kaleeto dhuumaraynta oo kaleeto naftigeeda waxyaalaha oo cudurada ku dhaco kamid yahay sida alsarka oo kaleeto nabar inay kasoo baxaan inuu kansar kasoo baxo cudurada comanka intaas cudur badan wey jiraan lakin intaas sidoo kale tusaale ahaan qofkaamaanta qof sigaar cabay oo kale aabihii o kale tusaaleahaan sigaar u cabaa hadduu aabbaha sigaar cabo marka hadduu gurigiis markuu imaanayo sigaarka la cabo wuxuu afekti garayn karaa ilmihiisi wuxuu afekti garayn karaa xaaska uu qabay haddii lacalla hataa xaaska ee ur ay sii leedahay ilmaha caloosha ku jiro naftirkooda way saameyn karaan sigaarkaas u cabo marka sigaarka waa arrinta ugu halisan ee inta fiiri familkii dhan ayuu afekti gareeyey waxaa arkaysaa aabihii oo asiga cabay hooyadii ilmihii dibadda yaalay oo joogeen oo noolaa ay joogeen halka san laba san wixii jiray hooyadii cunugii caloosa ku jiray intaba way saameyn kartaa marka waxaan bulshada waxawaaye cudurka ugu halisan ee la isticmaalo ayuu ku jiraa markii la dhaho maanduuriyaasha doctore ma runbaa in qofka uusan cabin sigaar haddana ula kulmi karo waxyeelada sigaar cabista dadka kale ha waa saxa wey wuu noqon kartaa tusaale ah waxaa keeni karaa maalan qof alan qofka waxaa la arkaa qofka inuu saaxiib leeyahay oo kale waxaa la arkaa in dadka kale ganacsatada oo kaleto meelaha hadda gabdhaha shaaha gadoo galato sigaar ma cabaan laakiin sometimes waxaa lagu arkaya calaamadihii dadka sigaarka cabo kale lagu arkay tusaale ahaan hooyadii oo kale ninka naagteeda ninkii sigaar cabo kaleto hooyadii waa lagu arki karaa waxaa lagu arki karaa dadka meesha laga wada shaqeeyo kale dadka workers oo kale shaqeeyaan oo kale marka qaabka in calaamaha loogu arko way dhacdaa waa sax way jirtaa waa la arki karaa sidee qofka u heli karaa taageero caafimaad si uu sigaarka u joojiyo dabcan waa dadka sigaarka cabo dadka sigaarka cabo mar walba wacyigelin sanadkan markii la joogo wacyigelin badan badan la sameeyaa bahda caafimaadka hadduu la soo xiriiro qofkaas waana aada u fududahay sometimes xataa waxaa jiro daawooyin qofka laga siiyo si uu mar dambe uu iskaga dhaafo waxaa tusaale ahaan oo kamid a hadda caan oo intaba hadda bulshada soomaalida ee aan aan ku arko dhex arkay bahal waxaa jirta xaanjada camal ah maada la dhaho nicotinka oo sigaarka kamid ah oo lasoo qafiifiya ay ku jirto si qofka marka u baahan in xaanjadaas uu qaadanaya ama daawooyinaa jiro kiniyaal uu laqayo marka qofka waxaa la arkaa marka in muddo yar in yar ah inuu ugu foqo laakiin muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay qofka hadduu asiga niid ahaan ay kasoo go-do way ka go ka goyn karaa bahda caafimaadkana way caawin karaa inay ka gooyaan doctore gebagabadii sidee u aragtaa maalin gaar ah in loo asteeyo maalinta ka hortaga tubaakada si bulshada loo wacyigeliyo maalintoo kaleta aada u muhiim u tahay sababta ah haddii haddana la sameyn maalin wacyigelin la sameynin waxaa la arkaa in laga caajiso waxaa la arkaa mar walba maalin walba wixii lagama hadli karo sabab marka in maalin oo dadka dhan bahda caafimaadka iyo inta dhan ee dadka deegaanka dhan ay ka wada hadlaan in maalin loo asteeyo aada u fiican tahay sababta haddii kale waxay noqonaysaa in la iska iloobo ama maalmo qof walba marka horraba iska seego laakiin maantoo kale waxay noqonaysaa kii websaydahaystin websayda lagu gudbiyo codtahays codka lagu gudbiyo aragtida noqota aragti lagu gudbiyo maalin si wanaagsan dadka loo baahiyey loo baahiyey noqon kartaa waxaa la arki karaa hataa dad statistics qadka aad gasho kaleeto maalmo waxaa arkaa maantoo kale in lagu guuleysto sanadka hore dadka la wacyigeliyo kale sanada sanadkan oo kale hataa iska joojiyeen oo kale in la helo marka waa aaday muhiim u tahay in sanadkan kale la sameeyo oo lagu wacyigeliyo gabagabadii fariinta u dirayso guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee la xidhiidha dhibaatooyinka ama waxyeelada tubaakada maxay tahay wacyigelinta u celinaya waxay tahay kuwa waan kala saarayaa midda shakhsiyadeed waa usoo naqanaya midda bulshada tan bulshada waxaan leehay qof walba oo sigaar caba iyagu inkoo aanan qofkii aan la ceerinaynin oo discrimination waxaa la dhahaya aan qofkii dhibaato loo gaarsiinaynin in loo sheego in meesha dadka isku imaanayaan oo dadka isku badan in meel gooni oo sigaarka uu ku cabo qofka si dadka kale oo helada u saameyn tusaale ahaan hadda familka kale hadda ani kaga sheekeynayo oo kaleeto hadduu aabihii inuu sigaar cabo oo rabo inuu qolkii gurigii ka baxo oo meesha dibadda kale u istaago meesha sigaar ku cabo markuu soo dhamaysto in marka xaaskiisa iyo ilmihiisa kusoo laabto taasoo kale marka waxaa loogu hortegi karaa ka mid ah asagii sidoo kaleeto waxaa la soo xiriiri karaa bahda caafimaadka way la tacaalayaan waa ina caawin karaan qaabka ugu bixi lahaa hadduu ilaha yiraa midaas waa tii sigaarka sidoo kaleta waxaa jirta mid kale iyadana oo tubaakada qofka si saameyn kara oo si tubaakadu kale furta hoosteeda la gashto mid carabka hoosteeda la gashto iyaga naftigooda kansarka afka iyo kale ay keenaan iyaga naftirkooda waxaa jirta daawooyin si haddaan sheegaya sida xanjadoo kale kaniinidoo kale looga wacyigeli karaa jirta marka tubaako iyo sigaar iyo nooci nooc kasta oo maandooriya ay keento nafsu biniaadanka halis ay u tahay caafimaadkan mar kastaba waa waxaan ka taxadarno oo bulshada aan ka wacyigelino waay marka waana halis qofku uuna iska dhaafi kara hadduu bulshada caafimaadka la soo xiriiro haddii tubaako naqato haddii sigaar naqato nooc kastoo maandoori naqato waan ka wacyigelin karna waana ka daaweyn karnaa ugu dambayntii sheekh cabdulaahi maxamuud abiib oo ka mid ah culimmada magaalada dhowbley ayaan wax ka weydiinay mowqofka diinta islaamka ee tubaakada iyo sidoo kale mas-uuliyadda ka saaran qofka muslimka badbaadinta jirkiisa ayay sidoo kale bulshada isagoona bulshada u diray fariin ku aadan dhibaatada ay leedahay isticmaalka tubaakada uguna baaqay inay ka fogaadaan nooc kastoo maandooriya بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه المقتدى أما بعد haddaan ka hadlo tubaakada iyo waxa islaamku maaragtay uu ka qabo amaan ka aaminsanahay diiniyan tubaakada islaamku wuxuu qabaa inay waxyaalahan xunxun ee, waxaan buuriga la dhaho inay ka mid tahay af soomaaliga buuriga lagu dhaho ee, ama sigaar ha noqdo ama si kale oo iyada inta la duuba ha la cabo ama afka ha la gashado bahasha tubaakada ah inayna fiicnayn bay diinta islaamku aaminsan tahay Ee, waxaa laga yaabaa diinta islaamka inaan aayad ama xadiis tubaakada kolkaa dhahaya la arag laakiin waxaa loo jira wax la dhaho qiyaas la dhaho waxyaabaha diinta islaamka laga soo qaato ka mid a oo loo deliishado shay kolka laga helo cillad ciladaana loo xaaraameeyo wixii shay ahoo kale oo aan la magacaabin oo diintu magacaabin laakiin ciladii shaygaa laga helay laga helo kaasaa looga qiyaas qaadanaa Ee, sidaa darteed haddii ee, wuxuu uu xun yahay oo diinta islaamku inuu shay xun yahay ay qirayso xaaraan buu noqonaa waxaa kale oo lamida hadduu caafimaadka dhibayo oo la og yahay qofka caafimaadkiisa inuu waxyeelayo ee, oo naftii uu dhibaato u geysanayo xaaraan buu noqonaa Ee, nafta qofka insaanka ah xormay leedahay Ee, heer ay joogtaba kolkuu islaam yahay ee, qaab bay xormo u leedahay kolkii uu insaan caadiya yahayna iyadana xuduud bay leedahay marka kolleyba insaanka hadday dhibayso dadka aan diin aaminsanayn xataa caafimaad ahaan bay u diidaan waxa u xarimaan Ee, diintuna wixii saasoo kale dhibaya caafimaadka qofka islaamka ah ku dhibaya xaaraan buu noqonaa waxaa la ogyahay marka hadda tubaakadu iyo sigaarku inay isku baab yihiin baan aaminsanahay oo wuxuun qaab wax lagu kala dardaraba waxaa hadda la xaqiijin oo caafimaad ahaan macluum oo mina tajriba lagu ogaaday tijaabooyinka qofka sigaar ka caba inuu kansar qaadayo wax la og hadda inta badan la xaqiijiyo waaye tubaakaduna waa iyadii un ama ha la casriyeeyo oo wax lagu ududgoneeyo ama sideeda ha lagu isticmaalo Ee, wuxuu hadduu heer oo uu qofku sarqaamaya gaadhana oo maskaxdiisa iyo caqligiisa bedelayana xaaraamnimadiisu kolka wayba adiladii soo gelaysaay oo waxay noqonaysaa kolka biloonta la- eh, khamrada oo kale la xaaraam yeelay qofka maskaxdiisa iyo caqligiisa bedeshaa Ee, wixii sidaas oo kale qofka caqligiisii bedelaya isaga xaaraamnimadiisu way caddaan oo qiyaaskaasoo kale u noqon ciladii ha- khamrada loo xaaraameeyey aa laga helaa kolka xaaraan buu noqonaa Ee, hadday caqliga bedelaysana waa sidoo kale diinta islaamku waxay leedahay wax mabaadi'ul khamsa la dhaho oo la ilaaliyo waxaa kamida koow diinta kamida qofka islaamka ah dadka islaamka mas-uulka ka ah waxaa la rabaa in uu ilaaliyo dadka shacabka ah diintiisa uu ilaalinaa diinta in qofka laga bedelo waa la ilaalinaa oo caqiidada waa loo saxiyo waa loo dhaqaalay waa loo ilaalinaa naftiisana waa la ilaalinaa marka wixii nafta dhibaya oo dhibaato u keenaya waa laga ilaalinaa oo qodobkaasay soo gelaysaa waxaa kaloo la ilaalinaya maalkiisa maalkaas maaragtay waxaan ma- eh, dayaca inuu ku baxo ama ah, xaaraama ma la rabo Eh, waxaa kaloo la ilaalinaya cirdigiisa iyo nasabkiisa la ilaalinaa waxaa kaloo la ilaalinaya caqligiisa la ilaalinaa wixii caqliga bedelaya waa la ilaalinaa shantaa shay diinta islaamku waa mabaadida oo islaamku ilaaliyo mas-uulka ka yahay waaye marka diiniyan kolka ay caqliga soo gasho ee qofka caqligiisa wax ka bedelaya waxani waa lala dagaalami waana xaaraan buu noqonaa waa loo diidaa Ee, sidaa darteed waxaan u aragnaa oo islaamiyan ama diinta islaamku waxay u qabtaa tobaakadu inay waxyaabaha xaaraamta soo gelayso ee, dadkuna inay iska dhaafaan haddii ayna diiniyan u dhaafeen xataa caafimaad ahaan inay maaragtay ee, u dhibayso oon la ogolayn ayay diintu aaminsan tahay marka insha allahu wixii aan hadda ka fahansanahay oon ka dhihi lahaa waa intaa dadkana waxaan kula talin lahaa ama da'yar ha ahaado ama dad waaweyn ha ahaadee in waxaa layska ilaaliyo diinta islaamkuna inayna ogolayn ay ogaadaan aad ba umahadsantahay sheekh cabdulaahi tubaakadu ma khamriga ayay la mid tahay mise way ka xun tahayba tubaakadu xagga waxaa laga yaabaa saqraanka oo kale ma gaadhsiisna ee, muxuu ahaa khamrada ma gaadhsiisna oo kolkaaba saamaynta markaas laakiin caafimaadkii mar haddii inay wax u dhimaysa la xaqiijinayo wixii caafimaadka u- ee, qofka ee, islaamka ee, caafimaadkiisa difeetaynaya ee wax u dhimaya ee la ogyahay oo tajribe lagu ogyahay xaaraan buu noqonaa maxay tahay mas-uuliyadda qofka muslimka ee ku aadan badbaadinta jirkiisa iyo bulshada arrintaasi waajib bay ku tahay qofka muslimka ah ee bulshaduna waa qofof muslim ahoo isu tegayuun marka isaga oo kolle bulshadii lamida qofku kolle keligiia waxaa waajib ku ah inuu waxa maaragtay uu diinta islaamku ayna ogolayn oo naftiisana dhibaato u keenaya in uu iska ilaaliyo dadka ka wacyigeliya la dagaalamo si uu joojin karo oo dadka maaragtay uga uga reebi karo uga reebo xilka ka saaran marka waa inuu qofku diiniyan u arka inayna bannaanayn caafimaad ahaan iyo maaragtay ay maalkii ay dayacaysa iyo caafimaadkiisu ay waxyeelaysana ee, uu u fahmo sidaa darteed inuu ka hortago wuxuu ka qaban karana wax ka qabto gabagabadii fariinta u dirayso guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool degmada dhobley ee la xidhiidha dhibaatooyinka tubaakada maxay tahay bulshada waxaan ku wacyigelin lahaa oo maaragtay kuna dardaarmi lahaa ee, wixii mar haddii la ogyahay inuuna wax diintii islaamka ay ogoshahay oo sax ku aan ahayn hantidiina ay ku dayacmayso baahi iyo maaragtay wax quud noqonaya oo wax anfacayana xaaraam haba lagu cune uuna ahayn in maaragtay ay- ay ka digtoonaadaan ka hortagaan ee, wax badan dhallinyarada laga wacyigeliyo ciddii maaragtay gacanta ku haysaana iska dhaafto kuwa kalena sidii ayn maaragtay ay ku dadaalaan inayna ku biirin dadkaas maaragtay ku hallaabay oo ay dhibaataynaysa ee hadda gacanta ku haya dhegaystayaal barnaamijkii maanta waxaa uu noo muujiyey in tubaakadu tahay halis dhab ah caafimaad ahaan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba maalinta caalamiga ee ka hortaga tubaakada waa fursad aan ku xasuusanayno inay nafteennu qiimo leedahay aan ku dadaalno in jiilasha cusub ay ka badbaadaan dhibaatadan guud ahaan dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijka gaarka ah ayaan uga hadlaynay maalinta caalamiga ee ka hortaga tubaakada barnaamijka waxaa soo saaran halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah xasan maxaa cabdulaahi intaan barnaamijkan mid la mid ah wada dib uu kulmi doonno waxaan ku dhaafeenaa sidaasi nabadgelyo